Ciidanka amniga Itoobiya ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday qaar ka mid ah ardayda Soomaalida dowlad deegaanka ee hadda u fadhiya imtixaanka shahaadiga ee fasalka laba iyo tobanaad kadib markii uu isku dhac dhex maray ardayda iyo ciidanka ilaalinaya imtixaanka. Dhinaca kale, madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr Bashiir Cabdulaahi ayaa sheegay in ciidamadu aysan rasaas nool u adeegsan ardayda. Wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayuu arrimahaasi uga warramay shalay.
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad mahadsan tahay maxamed saad la socoto wadanka oo dhan waxaa ka socda waxbarashadii guud imtixaanka qaran ee labiyo tobnaadka imtixaankaas oo dhammaan sanadkan dawladdu ay go-aamisay in lagu qaado jaamacadaha xarun ay xarun u noqdaan jaamacadda jiga waxaa laga bilaabmay bisha maskaraba soddonkeedii waxbarashada dugsiga sare ee afar gobol taas oo lagu soo xariyay jaamacadda jigjiga hase yeeshee shalay oo ahayd maalkii koowaad niskii hore si wanaagsan bay noogu soo dhamaatay niskii dambe arday ayaa isku dayey oo sabab u ahaa in yani waxoogaa shaqaaqayar ay ka dhacdo jaamacadda inuu booliskii baadhayay inuu dhaafo isku dayey booliskiina uu soo qabtay kadib wuxuu isku dayey inuu booliskii wax gaadhsiiyo halkaa ayay wax ka bilowdeen muddo toban daqiiqo gudahooda waan ku xalinay kalaasadii inay galaan baanu ardayda isku daynay ardaygiina waxbaa la gaadhsiiyey bay yidhahdeen isagana waan daktar baan geenay kolkii imtixaankii galabtii kasoo baxeen ayay yidhahdeen ardaygii waxba looma qaban wax noocaasa idinka shaqadiina ma ahabaan ku dhahnay halkiibay dhagaxtuur wax ka bilaabeen ciidamadii federaalka dib baan uga soo saarnay toban xubnood oo ciidamada waxyaabaha shaqaaqooyinka kuwa kala caydiya oo qiiqii wata ayaa qiiqii ku riday kadib ardada iyo ahitaan bay bilaabeen qaar baa gabdhaha silig iyo wax noocaasa ku dhacdhacay dhaawacyo yarar soo gaadhay gabadhna bahalkan ay tarxeen baa fad meel faraha gacmaha kaga dhacday wax iska wada fudud weeye intaas ayay ahayd wixii shalay meesha ka dhacay waxyaabaha nigiiha lagu qorayo maxay gabadh baa la kubsaday arday baa la laayey waxba kama jiraan waa tahay doctor maxaa ka jira wararka sheegaya in ciidanku ay isticmaaleen xabad nool sidaan arday ay ku dhaawacmeen waxba kama jiraan hawshaasi aniga ayaa ku cadaynaya wax xabad nool oo la riday ma jirto ciidamada deegaanka oo waxyaabaha banaanbaxa kala caydiya ayaa oo toban xubnooda ayaa joogay meesha oo qiiqa wata kuwaas ayaa ku riday waa tahay doctor adigoo mahadsan waa imisa tirada ardada dhaawaca uu kasoo gaaray dhacdadan ardada waxaan filayaa laba saddex gabdhood baa jiray oo lugaha wax kasoo gaadeen gabadhna gacanta wax kasoo gaadhay wax habala si wax arday fara badan oo gabdho oo gabdhahaasi markay siliga ku dhaceen iyo gabadh iyadana lug wax ka noqotay oo jabitaan iyo mooy iyo fracture mid yahay garan maayo wax iyadana hospitaalka taalaasista adu waxaan badnay wey ilaa laba saddex hadday ku bataan shan ar arday kama badna hadda marka xaaladooda waa sidee kuwa dhaawaca aad iyo aad u larintiin qaar xali tolan waan soo celinay oo imtixaankii si afsaliya ay maanta u qaateen kuwa kalena waa la daaweynaya foomna waa laga buuxinayaa hawshoodana meel fiican bay maray doctor wararka qaar waxay sheegayaan in hakad uu ku yimid imtixaankii islamarkaana la joojiyey arrimahaas maxaa ka jira waa been waxba kama jiraan waa warar aan waxba ka jirin imtixaankii maanta oo maalinkii labaad ahayd si wanaagsan buu noogu dhamaaday hadda ayaa shirkii qiimeyntiisa kasoo baxay beri ayaana oo maalinkii imtixaanka inta social science ugu dhamaanayaya rinska dambaha soo gabagabaya haddii alayda ugu dambeyntii doctor adigoo mahadsan waa sidee hadda xaaladda guud ee amniga aad iyo aad bay u degan tahay wax dhibaataya haba yaraatay kama jiraan hadda ayaan kasoo baxnay command postigii ciidamadii deegaanka iyo kuwii federaalka oo isku dhafan iyo wasaaradii imtixaamaadka dugsiga sare iyo oo hoos timaada wasaaradda waxbarashada xubnihii ka socday afar xubnoodaha hadda shir kasoo baxnay si habsamila ayuu noogu socdaa xaaladuna waa degan tahay kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jaamacadda jigjiga doctor bashiir cabdulaahi oo u warramayay wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata